bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wahmiin fayla kulanti faydha dhugusadiyaal meelolboosi roogtaan isolboosi nin dhegaytaan baha ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalen ku baratan idaacadda warsan ee beledkan baydhaba markii lakuraaba hamiinada waa markii lakuraaba hamiinka jamaadaha saftada hooydaas hamiinnimada arbaayooda khamiisniya howyidaha kataaragdaniya ka beeganta kowda bili saddexaad ee maarta sannadda lamada kun iyo toban toddobada qodobada kulunka warsan dhegaystayaal hamiinnimada muusiinhayn isina dhegi doontaan haddii ilaahay u sar waliba ku mid eh tiri korondhaafasa lihidameeyiya waliba la sheegay in iyo saadoogii lahadhaaf iyoong amudeng cudurka shibumbiyoodka waa muddooyinkii indambe ay dhibaato ka hay shacabka ka dhagan ama ka nool deegaanka awdiin leh ee gobolka baay barnaamijka kulunka warsan dhugustayaal weliba hasin ku gudbi doonna waraysi unasin ku hayna guddoomiyaha deegaanka awdiinle oo ku warbi doona dhibaatada cudurka shibambiyoodka kahaya dadka shacabka ee awdiinle degan iyo weliba dhimashada use sababi cudurka shibambiyoodka qodobada saas oo kale barnaamijka kulunka warsan dhugustayaal hamiinnimada unasin hayn weliba ku mid ee markii uuse dhowaan magadhowi madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre weliba geeka ra-iisul wasaaraha uuse hor surumay baarlamaanka soomaaliya welina xildhibaanadii baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo dhammaantiyo geeka galanteeg iyo ansuubyan waan iyo ansixiyana ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaarey weliba uuse guurka tilmaamay in baarlamaankiyo midooben in iyo halgo'an qaadadaan madawiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weliba uuse sheegay in midnimada soomaaliya bilaabatay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre weliba uusan mahadnagay xildhibaanada ansixii waana uuse sheegay inuuse hadhisi doonaa xukuumad tayile waana anshaga ay doonta shicibka kiijo kulunku warsan ayaa dhugunsidaal ka dheegi doontaan sadiidda mas-uula ee ansisarayta soomaaliya oo barnaamijka kulunku warsan oo ku nahsan ka gudbii doonna qodobada saas oo kale kulunku warsan hamiinnimada unasiinkahayna isiina dheegi doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh hureed markii dhowaan deegaano ku tirsan maamul goboleedka puntland ha kuweeri in qalalaasa dhinigii weliba maamulka puntland hoggaanjay laaku horjeediyo ku bilaabaden walgorodka maamulka iyo weliba ganacsatada gobolka mudug gaar ahaanna magaalada gaalkacyo weliba iyo geekaniskakooyana kulun iyo markaasku ka hadalaayaan xaalado ku jara puntland waana sheegeen in langmidooba walyaabo markaas burburi kor midnimada reer puntland barnaamijka kulunka warsan ayaa dhugunsidaal ka dheegi doonta qodobada saas oo kale kulunka warsan unasiinkahayna weliba ku mid ee qarax baabuur lang adeegsidii oo khasaaruusa dhali weliba usa ku dhiyey deegaana waa degmo ku tirsan gobolka banaadir barnaamijka kulunka warsan ayaa dhugusidaal hasiinku gudbii doonna qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jaran walyahaniisiyaada kulunka intaynu ku guda jarnay hasiin gudbiyaana insha allah barnaamijka welibaa saaray faysal dhaayo waana far sameeyahay cabdulaahi nuuradan isina daraysiyaaya mar kaliya kulanka warsan yahay dhugunsadayaal mar kaliyo barnaamijka kulunka warsan ayaa hawdaseen kulannaa qaybo hore ee barnaamijka gudugale qodobkan ku horeeyey ee barnaamijka hamiinnimada una ka fiiriyaan weliba usa nagaday cudurka shibanbiyoodka oo muddooyinkii lahadhaafi lahaku sheegay in dhibaato usa kahaaya gobolladan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana degmooyinka gobolka bokool iyo baydhabo weliba markaas awdiin oo ku tirsan gobolka baay cudurka shibanbiyoodka dhowaan usa kubogi laha sheegay in xilliyadii indambeyta cudurkaasi oon amudan tiri koran dhaafase lihimeeyahana kubadan iyo an jiifaan cudurka shibanbiyoodka idaacadda warsan arrimogaas weliba wal kuga diday guddoomiyaha maamulka deegaanka aawdiinle cabdulaahi maxamed cumar oo waana faahfaahi dhibaatada cudurka shibanbiyoodka usa kahaayo reer aawdiinle bismillaahi raxmaan raxiim xaaladda deegaanka aawdiinle eedeeda maxayley way mayladaay meeladaay cabaaro hada wadanka jiran oo masl soomaali dhan wala dabaan lay gamna laakiin isbuucu gudaasha iyo dhamaata zaa'ida ani yani nooqada ani zaidi shabalbiyo daacunkii yani zaidi zaida yaninka zaidi taas walninku doromulaada
een cudurka shiban biyoodka oo ka jara deegaankaas awdiinle een afar iyo labaatankii haddi lahaa dhaafi dhibaatanta la-ag injaysadii dadka deegaankaas way ka dhagan bismillah dhibaato aad iyo aad u fara badan af- labaatan iyo afarta saacata lahaa dhaafi wayba waa dhamasho shaleediye lixdan iyo saddex qofood haye konton qofood ama laabto jiifta garaawa isla geeka gudaasha isla geeka gud isla tumi lamada saacata ataa dhaafnay gudaashoo sa awdin magaalada dartiye sagaal qofooda ka dhimatay haye
marka banaanka aksada manaraaj nawaaxiga ma- ma- magaalada nawaaxisha tuulooyinka tuulooyin awshina kaayow goofmaaday irinta meelo sada badan oo shal dolana jiraan oo maynaraaj oo dad tuulooyinka oo shal dolana jiraan maalintiiba afar iyo shan toban ka dhamada ayda jiraan haye marka niyow goob caafimaad oo xarun oo mayladahay dadkii la jiifiyaa oo mayladahay lacagdaldalaw gaadiid lacagdaldalaw oo goob walba lankabaaw laakada goob walba waa laakasheega gaadiid aano laakadaldalaw oo heedinne ama tiim heedinne labaatan afarsa heedinne adaldalaw namadne xarun mayladahay waa ininka doran dadkii oo mayladahay banaanka unaaqaani laalarori oo baabuurkii una shidaalka shimo karayno manaa bobmiil walkshada una uroorna haddii una haqaadna miin una sheenano jiifyaana oo oo guune mane xaafidalayna bede tanninka doran warta taaso deegaanka dhatis een goob caafimaad oo een isbitaal ahoo een howlgalaha ka shaqeeyahayo ma jiro maya maya maya goob caafimaad goob caafimaad oo awdiila oo ina waxaysa ka badan male m c h koley m c h kaasna mayladay swiskalma eeedraayo daawo ka falan baahida shacabka daboola korta bamahayta maanta tabarti ay shaqeeyaanka laakiin in magaalada kubaa korona maya daawo ii baaha waa ka falan ama bahayta basideeda haye een afar iyo labaatankii saacata laha dhaafi tiri lixdan qof aya dhimatiya eertaan een wal xiriir ahoo isin hala samaytaan dowladda koonfur galbeed sadadka soyti lankahela daawooyin iyo gurmud jarana wal xiriir isin hala samaytaan dowladda koonfur galbeed والعريبة تأسيل ما كان جو كان جو كجري عبد الله إذا عادوا يمكن مثل ما والإسلام اللي من المدارس ونقول من أشياء مثير سلافوس كنا مدرك ما كان جو كان بوغل كان فلبك شو كان سوال سو من الله إني بولني أن دارني وحط الله يمين راي إذا عادوا يوم ليلة ونحن داير كان سهلني مين راي حتى قرن ونحن المدرسة Een- ama dawladda dhacaatay ama hayadacaatay ama dawladda koonfur galbeedcaatay langlaarismilawna een deegaankaa soyti ma cudurka shiban biyoodka inti deegaanadan koonfur galbeedka jari oo dhanba dhibaatadaas ku teeganaytay ama muddooyinkan hatanka da dambeeyey lamadan maalamood ilay dhibaatadan zaa'idkaha ka korortay shibanbiyodka soodi oodhan shibanbiyodka weeshalhay kogaardi ee lanka malamandaa emaynaday lakaxaw yan badalaaday laakiin isbuucun gudaashay yes shibanbiyodki oo daacunka malalanka mandaasho ma degdegahay ye maynaday isbuucun gudaashay badalaa ka bilaawday haye een hadda may ta guddoomiyihii deegaanka awdingle may siin qorshaysan ka shacab ahaan iyo ka mas-uul ahaan inay dhibaatadaas weyti isin walku ka gobataan mayban hadda una qorshe aaleeya sabiilanka gurmada fadi dadka dhabaataysan oo kii magaalada rooga iyo kii baadiyada tuulooyinka rooga inii kii baa tuulooyinka rooga inii gurmud maanaha taal walba una helilaana un gurmud xaruurin sadi goob aa goob dadkaas oo moynin dorona dadkan ba- banaanka kuwaamasa beedka bedejalaada qofkooba markoobadaawan waa kadhig goob la- caafi caafimaad oo yar la shalow la garab dirow oo la shalow daawo la guydow daawona mahaysan team leader oo sacad walba heegin ee dadkan gud midowna mahaysan goobta dadkala gaarbayna mahaysan kulley hadda wayba unasdeyaane iniuna meel xarun ee meeladay dadkulaka arwiifadi una meeladay hadda meeladay dirgaal iyo waltaade una awoodana bee arjuuna suubila kaab maamul ahaantaan anina suubila
n tirada dadka dhimatay n meega dadwaweyn eh meegana cayaala eh wallaahi dad waweyn ma ma inshishal bahan dadweyn dad yar balaan in iyaalba kuwaaismin haye n dadka dhibaatada eedan fara badan usahata kaayo cudurkaas la jeefaan n dadweyn an badana mise dad yar konton iyo dhowr qofu konton konton iyo kow qofu malaantaata la jiifta n hadda konton ilama ahayn konton ilama ahayn inta jiifta hadda madalahayn kana keeraaya kan lama konton ilaman kahay hadda damadi lahayn sheegay haye n geeka gudaaji tuman qof iyo n meelaasoyti ka dhimatay sidaad hataba iin sheegda awel hore saqaala iin sheeg magaaladu geeka gudaasha kan labtanka dambe ee tumankee lahayn sheegow isla magaalada dabdiyow n dawladda dawladda
dawladaha dhaafni yow walaana kiin sheego waa lixdii sideed qof dhimashada dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka iyo hooyada internationaalka e n baaqna ama e andaraasa way baaqe andarey ama eli ama koodsaday dawladda koonfur galbeed iyo heedaha samfalka iyo dawladda dhaaba ini umatamba ma oo haysa meelahaysa lanwalba nkao langurmud lanwalba meelahay waa saarnaay goob caafimaad mahayna daawo mahayna diiba maamulka degmada baydhaba ee gobolka way ku odsudaane si dhaqse ini gurmud degdega un unkuhelna iyo koosnaan
Sahab Company is there. Marching!
Bauke en tijel, en tijel bauke.
walaashaa saamiindulo isidu
eema hore ka daayey qosabaa liinguuriyey aan booro wali atilii ogayna io eeliglow usku halma ah saxaab company sber bartis caalamiga ah bulshooy ogaala onlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki gallona meel aarang ee aan guuraya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anroona afar meel taalla ma'ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oombateenna bulshoy oroora saxaab company isbeer baartis handu meelalaya afar bool iinku fadhiya albar moosi falaay i iskaamiintada oo halaawtay arnajiridee waxaa ku ereeyey inkasiinka akaatay mudun agalbereed baabuur waa isinfalaasaan inkaseeda bulshooy saxaab company isbeer baartis saxaab company isbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baabuurta sida motoorada oo nooc welbile luga baabuurta batariga baabuurta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta le mooto lamalugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan inkaseeda walaalayaal saxaab company isbeer bartis ogaa kulunku warsanya weli dhungusadaahi tan war haddaha dhiina waliba usi sheegahaye in bilaamay ku tirsan bilaanta degan xaafadda mursal gaar ahaanna meelaleerow galgal goobana lakadili hamiinnimadan oo weliba wakto daqiiqado ku hor bilaamitaas oo magaaja laka sheegay in leerow hamara walyaabogii markaas lindili iyo weliba ciidanka oo goobta dilka usa kudhi iyo dereng weliba markaas iska day doonay inuuna faahfaahin dheeraad eenu ku helna oo weliba hasiinka gudbi hasiinka gudbiyna barnaamijka kulanka warsan intiinu ku guda jirna insha allah geeka baarlamaanka federaalka soomaaliya weliba iyo cod aqlabiyadda iyo markaas ka ansixiyana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee dhowaan uuse maga dhowey madaweynega jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo welina khudbado shalduun meelaisku jeediyey madaweynega jamhuuriyadda guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee geeka la ansixi unkoreyntii weliba munaasabadda ku hadlay madaweynega jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waana khudbadiisa usa ankamaga dari khudbadda iyo weliba midnimada shicibka soomaaliyeed
mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigeenadiisa ra-iisul wasaaraha magacaaban xubnaha golaha shacabka taliyaasha ciidanka saxaafadda martisharafka kale dhammaan waxaynu ku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwoyin marka hore waxaan xildhibaanada labada gole uga mahad ceelinayaa doorashadii aad i doorateen inaan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyeed afar sano soo socda waxaan aaminsanahay in taariikhdu si gaara u xusi doonto go-aankii taariikhiga ahaa ee aad qaadateen sideedii bisha february febaayo labada kun iyo todobiyo tobanka waxaan idinku bogaadinayaa sidii aad uga dhamaysteen dareenkii ummadda soomaaliyeed oo meel ay joogtaba ay u riyaaqeen isbeddelkii aad idinku gacantiina ku samayseen waxaan si gaara ugu bogaadinayaa haweenka iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo maanta qayb weyn ka qaatay baarlamaanka labada gole go-aanka taariikhiga ahna qayb ka ahaa sidoo kalena aan ka rajaynayo ra-isul wasaaraha inay xukuumadda kaalin buuxda ka qaataan waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meel kasta ka jooga caalamka oo taageeray isbeddelkan bulshada soomaaliyeed ee dibaddii gudaha u dabaaldegay go-aankii xildhibaanada ay gaareen waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waxaana maanta halkan idinkaga ballan qaadayaa aniga iyo xildhibaanada sharafta leh ee soomaaliyeed inaan ka dhabayn doono intii awooddeenna ah ballamadii aan idinka qaadnay xilligii aan doorashada ku jirnay aniga iyagaba anigoo ka hadlaya anagoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xildhibaanada sharafta leh waxaan bulshada soomaaliyeed u sheegayaa in ammaanadii aad noo dhiibateen aanu idiin ilaalin doonno hadduu ilaah yidhaahdo waxaana ilaahay ka baryeennaa inuu nagu garab galo oo noo fuudeeyo aamiin mudanayaal iyo marwoyin sidaad wada dareensan tihiin bulshada soomaaliyeed waxay inaga filaysaa wax weyn wakhtiga iyo waxa aynu haysannana ay aada u yar yihiin inaan ka midho dhilnana waxa aynu doonayno inay dhaqan galaan waxaan kaloo aan idinka waxaan kaloo idinka qarsooneyn in dalka iyo dadkoo maanta xaalad adag ay ku jiraan oo aan marayno waxaa jira abaaro baahsan oo saameeyey dalka oo dhan dadka iyo dunyada waxaa jira colaado iyo amni darro waxaa jira kala qaybsanaan sababay noloshii iyo dhaqaalihii dalka sidaa darteed si aynu u gudanno ammaanadii bulshada inoo dhibatay waa inaynu ku dadaalnaa in aan hal saac inaga khasaarin waa inaynu wax walba ka hormarinaa danta guud iyo dhismaha dawladda aan u adeegayno bulshada aana ka jawaabayno dhibaatooyinka maanta dalka ka jira mudanayaal iyo marwoyin barnaamijkeeda nabad iyo nolol waxaa saldhig u ah la dagaalanka nabaddiidka iyo musuq maasuqa sidaan horeyba u sheegay labada cadow ee dowladnimadeenna ragaadiyey waa waa koow waxaa koow ka ah kooxaha hubaysan al-shabaab ee habeeniyo maalinba xasuuqaya ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyagoo aanan kala saaraynin rag iyo dumar caruur iyo ciroole culummo iyo caamada waxaa laba ka ah musuq maasuqa oo sidaad la wada socotaan adduunka lagu yaqaano haddaan soomaali nahay dowladda ugu xun oo ugu musuq maasuq badan adduunka musuq maasuqu waa kan inaga hortaagan inaynu dhisanno dowlad aan bulshada ugu adeegno waa kan curyaamiyey dhaqaalaheenna iyo magaceenna iyo horumarkeenna mudanayaal iyo marweye waxaan idinka codsanayaa in xukuumadda iyo aniguba aada naga taageertaan sidii labada cadow aanu u cirkuo lahayn waxaan aaminsanahay inaysa inay suuragal tahay inaan si dhab ah kaga kaashanno oo aan uga adkaanno cadowgaas labada ah waxaan ku qanacsanahay inaannu labadaas ka adkaan karno haddii aynu gacmaha isqabsanno oo meel uga soo warejirsanno xukuumadda iyo baarlamaanka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed oo adduunka meel kasta ka jooga mudanayaal iyo marwooyin waxaa muhiim ah inaan xuso si aan casharro uga qaadanno baarlamaankii sagaalaad ee hooyadu u ahaa baarlamaanka tobnaad ee aan maanta nasiibka u yeeshay inaan furo sida waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed baarlamaankan sagaalaad wuxuu wuxuu ku soo shaqeeyey duruufo aada iyo aada u adag hadday noqoto mid dhaqaale iyo mid amniga anigoo ka mid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda howlaha baarlamaanka sagaalaad waxaan qirayaa inuu wakti badan kaga lumay khilaafaad siyaasadeed oo joogto noqday oo hadday ugu yar tahay sanad ka cunay wakhtigii shaqo ee baarlamaanka inkastoo aanay dalka iyo dadkuba dani ugu jirin isqabqabsi siyaasadeed haddana waxaa mar labaad aan ku ammaanayaa hoggaanka baarlamaanka in ay dhammeeyeen iyada oo aanan shisheeye soo faragelin mudanayaal iyo marwooyin haddii aan u soo dego shaqooyinka uu qabtay baarlamaankii sagaalaad xagga dejinta shuruucda waxaan odhan karaa wuxuu ansixiyey shuruucyo badan heshiisyo badan iyo dib u eegis uu ku sameeyey dastuurka kumeel gaarka ah waxaan la socdaa inuu dhammaystiray qoraalkii dib u eegista dastuurka oo uu soo saaray saddex xulasho ama options laakiin aanu wakhti u helin in lala wadaago dadweynaha si ay uga doodaan fikirkooda ku darsadaan si uu u noqdo dastuur rasmi ah inkastoo loo idmay baarlamaanka sagaalaad dhammaystirka dastuurka haddana duruufaha siyaasadeed ee wakhtigaas uu ka cunay wakhti badan waxay iyaguna u sii idmadeen baarlamaanka tobnaad inuu intaas dhammaystiro wixii qabyada ahaa haddaba muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad oo afar sano ah waxaa hor yaalla howlaha soo socda oo aada iyo aad u culus kow waa dhammaystirka dib ueegista dastuurka dhammaystirka shuruucda federaalka ah matalaada dadweynaha waxaa lafdhabarha waxaa lafdhabarka dimuqraadiyadda ah sidaan sidaas aaweed waa inaan dardargelinno dhammaystirka matalaada dadweynaha ilaa hadda waxaa la ansixiyey keliya sharciga asxaabaha laakiin wixii shuruuc ahaa ee la xiriiray sharcigan weli lama taaban waxaa ka mid ah sharciga doorashada diiwaangelinta dadweynaha sharciga jasiyadaha iyo wix la mid ah si aan uga guurno qaabka hadda aan ku dhisannahay oo aan u gaarno wanan walbood ama qof iyo codkiisa abuurista dhaqangelinta hay-adaha institutionska dhammaystirka shuruucda hortaginta leh ee dastuurka dalbanayo oo dhan labaatan iyo laba sharci sida ku cad jadwalka koowaad xarafka da iyo wixii kale oo shuruucah oo u tilmaamayo dastuurka kumeel gaarka ah tan ugu dambaysa dardargelinta hindiso sharciyeedka xukuumadda keeni doonta oo aada u far badan ee wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda mudanayaal iyo marwooyin sida ugu sahlan ee loo dadejin karo howlahaas baaxadda leh waxa ayla tahay in la abuuro ajande xeer dejina oo ay heshiis ku yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka waxaan garan karaa in hawshaas aan soo sheegay ay u baahan yihiin dhaqaale xooga oo ku bixi doona hubaro tababaro dhagaysi dadweyne iyo wixii la mid ah waxaan idiin ballan qaadayaa inaan wixii dhaqaale ah ee aan awoodno aan marnaba aan ka hagran si hawshaas ee u dhaqan gasho waxa kale oo aan la socdaa duruufaha dhaqaale ee idin haya waxaan idiin ballan qaadayaa waxaan idiin ballan qaadayaa in aan wax badan ka bedeli doono nolosha iyo nabadgelyada xubnaha baarlamaanka insha allah hadduu ilah yidhaahdo waxaan isku wa- waxaan waxaan ku kalsoonahay inaan kow isku tarsanno aan aruursanno canshuurta oo shacabka soomaaliyeed aan barno inay dowladooda dowladdooda taageeraan ayna dhaqaalo ku bixiyaan inaan kaalmo ka helno dalalka aan saaxiibaha nahay wakti dhow taas oo dhammaan musaaharaadka wax ka bedel doonta hadduu ilaah yidhaahdo waxaan idinku bishaalaynayaa inaan qorsheeyey inaan afarta sano oo gudaha afarta sano gudahooda aan ku abuuro mashaariic hoy iyo deganaansho loogu samayn doono xildhibaanada sharafta leh hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu abaarta naga dulqaado inuu cadaalad naga qaboojiya in cadaaladda naga qaboojiya iyo in uu qalbigeena isku soo dhoweeyo oo khilaafka uu naga uu naga dulqaado mudanayaal ugu dambeyn mudanayaal imarwooyin waxaa maanta hortiinna u imid inaan idinka codsado inaad si waafaqsan qodobka lixdan sagaalaad faqadiisa labaad da kalsoonidiina siistaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo aan u doortay inuu hogaamiyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waxaana ku doortay kartidiisa iyo aqoonta maamul iyo hogaamineed uu u leeyahay ra-iisul wasaare xasan sheekh xasan xasan khayre waxaan tixgelinayaa hilmaan hadal kuma jiro waxaan tixgelin siin doonaa waxaan tixgelin siin doonaa khibradda uu leeyahay shaqada xasan cali khayre waa nin wax wax wax aad ula socda macnaha waa nin aad ula socda xog fiicana ka haysta siyaasadda gudaha iyo dibadda tan gobolka iyo adduunkaba waa nin ogahay inuu hufan yahay waa inaan ku aqaano inuu ka fog yahay qabyaaladda iyo nin jeclaysiga waa inaan u arko in aan wada shaqayn karno isku aragti ka noqon karno dhismaha dalka iyo dowladda oo aan ku dhisi doonno waxaan nidhi nabad iyo nolol sidaa darteed waxaan maanta idinka codsanayaa inaad ila qaadataan xasan cali khayre inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo gudan karta shaqada culus ee bulshada soomaaliyeed ayay naga wada sugaysa mudana yaayo marwooyin waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa ee aan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo inay taageeraan inay taageeraan walaala- walaalahood tabaalaysan iyo kuwa danyarta ah gaar ahaan dadka abaaruhu halakeeyeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo geeka khudbad ku jeediyey howlka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo kaasaay dhinaga kale guddoonka baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaarey isuna weliba ku hadalay ansixinta geeka ee ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre la ansixiyey walina saas oo kale usa ankuhoreyntii intii lang ansixiyna usa ajandaha anfaahfaahiyey xildhibaanada baarlamaanka ee geeka kalfadhiga xaadiri waxaan idin xusuusinayaa in heeroosaadka iyaga uu qabo in eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu ka mid yahay saddexda qofood oo loo istaago markay soo galaan kaasoo ay ka mid tahay guddoomiyaha baarlamaanka eh, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyeyaasha dalalka shisheeyaha iyo iyo madaxweynaha shisheeyaha saddex intaas waa loo istaagaya marka markuu soo galo fadlan xusuusnaada waa ixtiraam iyo xushmada uu mudan yahay مدحيناها الجمهورية صدق رسوله ونبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين مدن يال مدن مدحوينه مدن يال وحايد هوريالا أجندة مانتا oo ka kooban hal ajenda kaliya waa dhegeysiga dhegeysiga hadal jeedinta madaxweynaha oo inoogu furi doono kalfadhiga koowaad ee golaha shacbiga soomaaliya halkaa qodob ayuu ka kooban yahay qaybta koowaad ee fadhiga ee kulankeena maanta intaa ajenda saama ku qaadanay mahadsan idin mudane madaxweyne mudanayaal mudane ra-iisul ra-iisul wasaaraha magacaaban dhammaan taliyayaasha ciidamada oo goobjooga ah muwaadiniinta soomaaliyeed oo maanta nala joogta iyo intana daawanaysaba dhammaan iga guddooma salaan diiran iyo qadarin gaar ah waa mahad allah in maanta aan u kulansannahay furitaanka kalfadhiga koowaad ee golaha shacbiga soomaaliya oo ka tirsan baarlamaankii tobnaad oo ay soomaaliya soo yeelatay muddo afar iyo labaatan maalmood laga joogo mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhoweynay golahan adigoo muwaatin caadi ah oo musharax madaxweyne ahaa oo la tartamayay saddex iyo labaatan muwaatin kale oo kugula tartamaysay jagadan maanta aada fadhido maantana waxaa golahan iyo shacbiga soomaaliyeed sharaf oo ah in aan kugu soo dhoweyno maamuusta uu leeyahay madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliyeed waxaan kugu soo dhoweynaynaa oo aad maanta la joogtaa xildhibaanadii ayagoo isku kalsoon oo ka tarjumaya rabitaanka shacbiga kana madax bannaanaa cabsi kuu doortay in aad noqoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaadna u goobjoog tahay in aad gudato waajibkaaga madaxweyne waajibkaaga dastuuriga ah oo aad u furto kalfadhiga koowaad ee golaha shacbiga tani waa miladhalka golahan iyo golaha aqalka sare waa natiijad dhaqan dimuqraadiyadeed oo u saldhig ah kalinta shacbiga oo dastuuriga ah qori kuma aadan qabsanin jagadan oo xasiiska ugu sarreeya ee laga hogaaminayo maamulka iyo maaraynta siyaasadda iyo danaha ummadda dadna uma aadan soo dilin daarina uma aadan soo dudumin cibrad ha u noqoto muwaadiniinta kale oo doorbiday in si dariiqan ka duwan ku doonaya in talada dalka ay ku qabsadaan waxaan aaminsanahay in qoriga caaradiisu qubuuraha u badiyo mooyaane laguma gaari karo qarannimo waxaana taa u marag kacaya haddii aan dib u jaleecno taariikhda iyo raadreebka ay dagaaladii sokeeye soo maray adduunka iyo ilbaxnimada bani aadamku soo maray kulligooda waxay ku dhammaadeen kuna nabdaaween wada hadal tala wadaag iyo heshiis saa daraaddeed bay ogaalaydii soomaaliyeed oo noo dardaarmeen xikmadda caamka ah oo la yidhaahdo aan wada hadalno waa aan heshiinno mudane madaxweyne ma haysano wakhti badan muddada xilhaynta dowladda haddan shacbiga noo igmaday waa afar sano oo keliya baarlamaan ahaan micnaheedu waxa weeyaan siddeed kalfadhi ama afartan iyo siddeed bilood oo shaqo ah howlaha golahan iyo hay-adaha dowladda horyaalla sida aad qiyaasi karto waa badan yihiin oo ma aha kuwa lagu soo wada gunaanadi karo muddadan gaabana naloo igmaday waxaanse baarlamaan ahaan ku ballan qaadaynaa in aan kula garab galno iskaashanno kana gungaarno inta horitalinta leh oo gundhig u noqota in madaxda berito xilka nagala wareegi doonto ay kusii duldhistaan marka aan baarlamaan ahaan aan wada shaqayno kuu ballan qaadayno mudane madaxweyne allahu subxaanahu watacaala ka sokow waxaan isku hadlaynayno waa baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya oo ka kooban xildhibaano dhallinyaro ah oo tabar iyo taag badan haya ogaaley dhimir degan haya iyo indheergarad aragti fog oo odorosi karta arrimaha siyaasadeed iyo sharci dejinta soomaaliya maanta waxay leedahay baarlamaan xor ah oo haysta kalsoonida shacbiga iyo taageerada dowlad goboleedyada xubno ka ah federaalka soomaaliyeed si irgudashada baarlamaanku u noqdo mid wax ku ool ah oo wax ku ool ah waa lagama maarmaan in uu helo madax bannaani maaliyadeed taasoo lagaaga magan yahay inaad si dhab ah u tixgeliso si golahan kaalintiisu u noqoto mid kaabta labada laamood ee kale ee dowladda ee ay ka mid yihiin laanta fulinta iyo laanta garsoorka iyo kaabayaasha xukuumadda qodobka sagaashanaad mudane madaxweyne wuxuu ku fasaxayaa in saddex kaltan aada la hadli karto golaha shacabka kaltanka koowaad waxa weeyaan in sanadkii hal mar aad kala hadasho aad ummadda kala hadlayso fadhi aan caadi ahayn aad ku hogaaminayso dhammaan aragtidaada siyaasadeed iyo halka aad la doonayso in dalka loo hogaamiyo kaltanka afaraad kaltanka labaad baan leeyahay waa furitaanka kalfadhiyada golaha shacbiga oo aad mar walba adiga ay tahay waajib dastuuri inaad noo furto sideedda mar oo aan kalfadhida yeelanayno kan saddexaadna waxaa weeyaan mar alla markii aada istiraahdo wax ummadda aad rabta inaad u sheegto iyo baarlamaanka aad ku hogaaminayso inaad soo codsan karto in mar walba aad u baahato baarlamaanka aad hor timaado sidaana waxaa looga gol leeyahay dastuurka uga gol leeyahay in aad hogaanka siyaasadda iyo hadba wixii markaa ummadda aad u sheegayso inaad ku taliso ayuu dastuurka xaq kuu siinayaa annagana aan diyaar unahay inaan ku fulino wixii heshiisiinta beelaha shacbiga xasilinta siyaasadda gudaha iyo dibadda gaar ahaan xoojinta iyo xasilinta xiriirkeena siyaasadeed daris wanaagga iyo gobolkeena geeska africa waa arrin u baahan inaan siino fiiro dheer iyo ahmiyad gaar ah sidoo kale dhismaha ciidan damaana qaadi kara jiritaanka gobodnimada ilaalinta xuduudaha dhulka hawada sare iyo badda waa lagama maarmaan inaanu helno ciidan noocaas ah iyo islamar ahaantaasi gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaare ayaa kaasahay dhinagii kale intaas kureed gudbadda madawiinaga iyo tii gudoomiyaha baarlamaanka kureed welibaa la dhaariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre waana geedka eedka kiijayo siyang mudanayaalka baarlamaanka federaalk soomaaliya
waxaa inadla tidhaahdaa dayaarta dastuuriga ah ee ku xirsan gobolka boqoliyo afraad dastuurka taasoo odhanaysa sida tan waxaan ku dhaaranayaa iga dabada magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ilahay ayaa ugu afoo dhammaantiin isagana ilahay xilka ha
dhgunsadayaal idaacadda warsan ee beledka baydhaboyan oo dhugunsaday tan qiibood dambe ee kulunka warsanyaha sidiirni xiriirouna la samayni laamo ammaanka iyo maamulka waliba ninka suurtoona inuuna qadka teleefonka ka helna waanuuna ku weydina dilka kudhii xaafadda mursal gaar ahaana meelalanka soo galgal goobano oo lanjeysidii bilaamay degan xaafaddaas oo magaajeelerow xamaray ibdow walina faahfaahin lunkubii korne qaabka markaasi dilku isondhii walow wararku kumada bannaan maamulka iyo saraakiilla ciidamada iyo sheegahayaana oo dadka shacabkana ha ku hegini in hamray ibdow ilaahay naxariisa oo laka dili xaafadda mursal gaar ahaana galgal goobana la dili wakhti iyo idatiitiya galaasi oo weliba iyo kuhooyiti goob ganacsiga iyo kalahaytii suuqa mursal waana kooxo markaasi lankasan iyo ka sugaayeen gurigakii iyo hortiyo markii meeliya hadiirtina dilka meelo lanka jeesidi haddii ilaahay useera weliba markaasa una faahfaahin dheeraad ee siinkusii doonne oo weliba una walku ogaado doonne maalinta beriyey haddii ilaahay useera barnaamijyadan iyo wararkana dambe insha allah guud ahaanba kulunka warsan oo owka idaacadda warsan dhugun sidaal kula dareertanya meelaasa ka gebagabaayey barnaamijka faysal iyo hasaari waana farsameeyey cabdulaahi nuur aden sina darirsiyahay intuuna barnaamijkan kulamidid ugu kulmaana gabadaana
Belash me ewa etaa
Mukopandiranga